tirada ciidamada yimi waa ilaa dhowr boqol weeyaan oo hordhaca inta dambena way iman doonaan waxaa dambeeya kaadirkii iyo dadkii xafiifyada iyo idaacadaha iyo ka shaqeynayay madaxdii ururka u dambeeya marka ciidan hordhac ahoo dhowr boqol a yimid maanta waxaa loo soo dhaweysay aada dawla dawladda ismaamulka soomaalida somaali state iyo madaxdii jabhadda horey usoo horey u yimid dalka gudihiisa jigjiga ku sugnaa oo mas-uuliyiin gobo dhexe iyo guddi fulina ku jiraan xubnihii jabhadda shacabkii soomaaliyeed yaa soo dhaweeya si aada u diran oo garoonka jigjiga iyo ilaa iyo magaalada la isqabtay yaa loo soo dhaweeyey shacbigaa aada ugu farxay dawladdaa ku faraxday marka soo dhaweyn qiimo badan baa loo sameeyey halkay ka yimaadeen ciidamadu hadda ciidankana hadda yimid wuxuu ka yimid ciidamadaasi muddo badan bay dalka ka maqnaayeen oo ay dibadda ku sugnaayeen sidee bay ula qabsan doonaan nolosha ciidan badan oo jabhadda dalka sii joogay gobol badan baanu kasii dagaalamaynay saldhigyo badan baan ku lahayn dalka haddana waan ku leenahay badankooduna way kasoo dagaalameen dalka way yaqaanaan wax adag ma aha isu socodka meelahaanu adeegsano iyo dalka gudihiisa wax muxuu ahay kala go-ay ma ahayn marka waa ciidan dibaddana tababare loo geynayo gudahana iman jiray way la qabsan karaan dabciga way yaqaanaan guriilay kusoo ahaayeen taageero badan bay shacbiga ka haysteen haddana taageeray ka haystaan dawladda ismaamulkana way ka haystaan marka la qabsiga waxaa kaloo ka wada shaqeynaya dawladda dawladda ismaamulka soomaalida iyo iyo jabhaduba guddi wada jiro arrimaha ciidanka si la faguro ayaa ayaa mar dhow la sameynaya dhinaca nolol maalmeedkooda iyo arrimaha la xidhiidha maxaa u qorshaysan oo aad qorshe u dhigteen idinka iyo dowladda federaalku hindisayaal baa jira in aan aan xeriyo haddaba saldhigyo guurguure iyo kuwo degan ba ciidankanagu gudaha wuu ku leeyahay hadda waxaa lagu dejiyey xero kamid a xeryaha dawladda ismaamulka soomaalida marka noloshoodu nolol maalmeedkooda waa habaysan yahay guddi farsamo oo arrimaha ciidanka qaabilsan oo laba dhinac ka kooban baa yaa la samaynayaa maalmahan foodii nagu soo haya iyagaa hablahooda hagi doona marka waxaa suuragala in styleka la qaato in ay baro fadhiistaan oo halkaa wax lagu baro sidii loo jihayn lahaa kolkaa lasii galo marka waa la dejinayaa dhaqaalahooda iyo noloshooda shacabkuna aada uu taageersan yahay jabad soddon iyo afar sano dagaalamaysa baana oo taageero shacbi oo dibad iyo guda ah taageerada shacbiga soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed ogaadeen iyo ku nool iyo shacbiga soomaaliyeed somali state iyo soomaaliyeyn ba ay taageertaahayd marka niman dhaqaalo yar mani saad sheegtayba muddo badan baad soo dagaalamayseen marka maanta ma la odhan karaa o n lf hubkii bay dhigtay inaga lama dhigi karo arrimaha waa kuwa wadahadalka ka geli doono guddiga arrimaha ciidanka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadada guddiyo saddexa loo kala saari marka guddiga ciidanka oo isku dhaf xagga dawladda dhexe iyo dawladda kililka iyo dhanka onlf ah ayaa la samayn marka xalal fara badan baa jira mid hubka dhigidahun keliya ma taagna xalal badan baa taagan oo labada dhinac isku aksi karaan wax dhibaato weyn oo kama jiro colaadii in la joojiyo labada dhinac oo lawada shaqeeyo ciidamada iyo dawladda ismaamulka soomaalida iyo jabhadda iyo ciidamadeeda inay si wada jirar u shaqeeyaan oo danta soomaaliyeed laga shaqeeyaan isku isku waafaqsannahay marka habka loo maarayn doono isafgaran waa kama jiro laakiin waa farsamo ahaan waa la geli doonaa iyadoo faahfaah kolley dabcan hubka ujeedda ad u qaadeen marka goormaad filaysaan inaad hubka dhigtaan muxuuse yahay shardiga ku xidhan inaad hubka dhigtaan in dadka iyagu nabadgelyo helaan inay cadaalad helaan inay dimuqraadiyad helaan inay aayahooda siyaasiga gu- go-aamin karaan in codka siyaasiga iyo ra'yiga shacbiga iyo rabitaankooda iyo inay cabiraan waxay rabaan inay si xora oo dimuqraadiya etoobiya haddii ay u hirgasho hubka waa laga maarmaa marka etoobiyana dhinac dimuqraadiya bay u dhaqaaqday dawladda ismaamulka soomaalidana waa waa dawlad aaminsan danta soomaalida isla markaana dimuqraadiyada aaminsan marka dhibaato dagaal ma dhacayso shacabka soomaalida inuu dib u midoobo oo maamulka jabhadda iyo shacabkuba ay gacmaha isqabsadaan oo sadexagal xoog badan oo isla shaqeeya oo danta guud ee soomaaliyeed ka wada shaqeeya inaan noqono saasaa yaa hadda taalla oo lagu wada qanacsan yahay lagu faraxsan yahay marka waan ka gudubnay kala qaybsanaantii hore